bulshada soomaaliyeed ayaa ah kuwo markaasi ku tiirsan xoolaha sida geela ariga iyo looda oo ay si maalinlaha markaasi ugu tiirsan yihiin hilibkooda iyo canahooda dadka soomaaliyeed ayaa ah kuwo markaasi aada u dhaqdo xoolaha iyadoo taasi jirta waxaa dhanka kale jira cudurro ay markaasi isku gudbin karaan xoolaha iyo bini-aadamka cudurradan ayaa waxaa markaasi ka mid ah hergebka burseelka iyo cudurro kale oo dhowr ah kuwaas oo inta badan sababi kara dhimasho doctor cabdulaahi muuse oo ka mid ah dhakhaatiirta baratay cilmiga xanaanada xoolaha islamarka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa markaasi ku baaqay in laga digtoonaado cudurrada ay isqaadsiin karaan xoolaha iyo biniaadamka aada muhiim u ah bulshada oo ku saabsan fayadhowrka ama cudurrada ay isqaadsiiyaan dadka iyo xoolaha cudurradaas markii afka qalaad waxaa lagu dhahaa zunosis disease aa la lahaa waa cudurrada ay isqaadsiiyaan xoolaha iyo dadka ay isqaadsiiyaan waa farabadan yihiin mid koowaad oo direct contactiga waxaa waaye neefkii dheecaankiisii ama dareerkiisii ama dhiiggiisii ama saxaradiisii ama kaadidiisii o kale inuu qofkii uu si toos u taabto ama cunto ay maxaa ladhahay ama faraha inuu ku taabto uu afka ama uu gashto oo saasoo kaleeto uu gudbaa midda indiractiga ama aan tooska ahayn waxaa waaye in neefka caatay meel uu lagu xanaanaynayo kaleeta oo qolkiisoo kaleeta qofkii u tagto ama meel area uu neefkaas uu lagu hayo kaleeto neefka jiran inuu qofkii uu tago sidii oo kaleetona uga soo qaado inhalation oo kaleeto ama meel dhaawac ah sidan qofkii soo dhaawacan oo kale uu meel ka soo taabto midda saddexaad oo ah factor bon oo loo yaqaano wax factor la dhahayo oo cudurka neef dadka ku keeno ma u kala gudbiyo oo neefkii maxaa lalahay dadkii oo kaleeto ama markuu qaniino inuu neefka cudur ka soo qaado qofkii ku injegti karayna ama ku mudaayo sida kanaacada iyo waxa loo yaqaano tasxiyaasha oo kaleeto u kala gudbiyaan si cudur tusaale ahaan tribenosomosis la dhaho waxaa kaloo jira food bond cudurro ka dhasho cuntada ay dadka isqaadsiyaan iyo xayawaana tusaale ahaan qofkii inuu cuno kaleeto cunto contaminated aho ama neefkii uu ku saxroodoo kaleeto inuu qofkii uu cuno ayadana wuu ku qaadsiin karaa waxyaabaha kale waxaa jira water bond waxyaaba la dhahaa ama biyaha cudurro ka dhalanayo oo qofkii inuu cabo biyo uu ku saxrooday neef xayaati cudur qabo ama cudur xayaati jiran oo kaleeto inuu cabo oo cudurradan la isqaadsiiyaa marka intaas waa qaababka ay u kala gudbi karaan waxaa jira fanga iyo waxaa jira barasite way jiraan baratuzua ama barasite iyo waana jiraan fanga laakiin wax ugu badan waxaa loo yaqaana fariska iyo bacteria haddaan bacteriyada wax ka soo qaadno cudurku inta badan soomaalidana aada hadda u haayo oo inta badan dadka ku dhaco xoolaha iyo dadkana isqaadsiiyaan oo ugu horreeya waxaa waaye waa waxaa la dhahaa brucelosia ama brucella ama soomaalida waxay u yaqaaniin dhicisi u yaqaanin cudurkaas dhiciska waa cudur aada xayatii soomaalida ugu dhaco neefkii uu qofkii xayatii si daaragtii oo kaleeto neefkii jiranayo oo ula falgalo ama inuu cabo ama uu cuno hilib ama caano contaminated oo neefkaas laga soo lisay dhiciska qabo